wasiiru dowlaha wasaaradda walbarashada waana eeb kusimaha wasiirka wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka puntland iyo guddoonka walbarashada ee gobolka mudug iyo waliba iyo haragu ku jarana dhismayaal aan iska jaraan dugsiga sare ee garaoole gaalkacya dhismoqol kombyuutara dugsiga sare oo marsamadar iyo saasoo kala wayba yoshiidikana lama fasal oo laka daro doono dugsiga hoose dhexe ee masaariyada ee gaalkacya dhismayaalkan iyo wayba qayb kuweyna mashruuc walbarashada iftiin wajaji afraad mashruucan yaa waliba maalgeliyey midooda yurub walibana fuliyey wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka puntland unka horeenya waliba haragjarku ku hadalay guddoonka walbarashada ee gobolka mudug usoonaang mahadnagi wasaaradda walbarashada ee puntland aniga runtii farxad gaaray ii tahay farxaddan waxaa weeye kow baahi gobolka ka jirtay ama magaalada gaalkacyo ka jirtay in naloo fuliyey oo naloo qabtay runtii waxay tahay wax weyn farxadda kalena waxaa weeye shaqsi annagu aan ku kalsoonnahay iskuul oo hayey oo shaqadii ka waday oo macalin muuse takar anigu waa macallinkayga kimistiriga oo almost siddeed iyo toban sano ka hor uu maantay to asagii shaqo uu intaas soo waday ay maanta hirgashay waxaan rajaynayaa qayb ka mid a waalidiinka ama samafalidda waaridka inay xaggayaga iyo amarqaadashadiisii iyo tala soo jeedintiisii bay nagu tahay runtiina mar walba gobolka mudug wuxuu u yahay dadka waxbarashadan dhinac walbaba talada wanaagsan ka bixiya aad baan ugu faraxsanahay sacaadatu wasiire meeshaan baahida ka jirtay runtii oo hadda laga jawaaba wasaaraddu ka jawaabtay waxay ahayd meel mudan dhanka kalehana ku mid ee maamulyaalka iskuullada ku faa'iidaysadeen dhismayaalka iyo dhanshaway baan mahadnagana wasaaradda walbarashada maadaama yaha ku jawaabtay baahidiyo waxaan u joognaa munaasabad dhisme laba qol oo wasaaradda waxbarashada puntland ay hormuud ka tahay iyo hay-adaha keer iyo seef anoo ku hadlayo magaca guddiga guddiga iskuulka maamula iyo guddiga waalidiinta waxaanu aad iyo aad uga mahad celinaynaa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda puntland iyo hay-adaha keer iyo seef in ay baahi weyn qolalkan oo aan u qabnay ama dhismayaasha labadan kalaas annagoo baahi weyn u qabnay in ay maanta halkan dhagaxdhigiisii uu ka dhacayo aad iyo aad ayayna u mahadsan yihiin runtii xilli munaasaba iyo baahida taagnayd hadda aad iyo aadna ay ardadu ugu baahnaayeen ardada cusub gaar ahaan in galaasyo cusub ay helaan dhammaan waan ka mahadcelinaya waan salaamaya waana ka mahadcelinayna hawshaan kumbitar laabka kumbitar laabka baahidiisu aad bay u taagnayd iskuulka hadda laba laab buu yeelan doonaa qalabkiisii qorsho socdaha jira oo aan inaan qalabayna aan rabno haddii la heli karana waxaa ficnaan lahayd in qalabkaas laka dulqaado oo maaragtay hay-addu ay qalabaynta noogu dadho iyo wasaaradda labaduba maaratay wasiirka iyo guddoonka waxbarashada labadaba ay maratay culays ka saaraan in qalabkaas la helo oo la qalabeeyo kombyuter laabka labadabana loo qalabeeyo waa ficnaan lahayd labaan leenahay hadda waan ka mahad celinaynaa baahida iskuulkuna ma dhammaystirmayso intaa keliya kuma filla hay-adda keer oo iskuulkaa noo dhistay injineeradii dhisay oo qandaraas ka qaatay hadda iyaguna nala jooga dhammaantiin waa idin salaamaynaa waxaan idinka mahad celinaynaa mahad ballaaran ilaahay baa marka hore mahad leh mar labaad waxaan u mahad celinaynaa dhammaan nin walba qof walba qaybta uu ka qaatay iskuulkan sharafta leh oo waasaca ah oo aad noo dhisteen waxaan leenahay ilaahay idinka abaalmariyo ka dambeyntii wasiiru dowlaha wasaaradda walbarashada puntland axmed ibraahim awaale oo uusa xaraga ku jara dhismayaalkan cusub iyo weyba ku hadalay goobta inaan xariga ka jarno laab loogu talagalay iskuulkan oo ay bixisay oo laga bixiyey waxbarashadu waa iftiin oo ay abaabuleysay hay-adda keer keer iyo wasaaradda waxbarashada aad iyo aad baan uga mahadma celinaynaa yurubiyanka iyo hay-adda keer oo gacan nagu siisay siday u hirgeli lahayd ama sidii loo dhisi lahaa iskuulkan iyo kombyuutarada la keenaya waa fuul yacni wax kasta waa la keenaya combyuter baa la keenaya brinters baa la keenayaa wixii wax lagu qabanayo dhan oo combyuter u laha waa la keenayaa oo weliba siduu idiin sheegay muxuu ahaa abshir wixii la socday oo dhan waa way la socdaan